halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o eda ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban qaar ka mida efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaali com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa xad bisha abrilna waa toban idaacaddana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo sahre cabdi
qodobada aan idinkugu hayna idaacadda caawa waxaa ka mid a madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada soomaaliya oo muqdisho uga furmay shirkii ay ku go'aamin lahaayeen hannaanka doorashada ee la filaya in soomaaliya lagu qabto sannadkan mucaaradka jabuutina waxay sheegeen in doorashadii jimcihii dalkaasi ka dhacday lagu shubtay madaxweynenimana aanay iminka u aqoonsanayn madaxweyne ismaaciil cumar geelle waxaan filayaa kolka la eego hawluhu doorashadu sida u dhacday waxay aniga ila tahay shakhsi ahaan halkaa dhagar weyn buu ka galay ummaddii reer jabuuti laakiin maanta doorasho ma dhicin madaxweyne ismaaciil cumar geelle madaxweynihii dalka maaha waxaan filayaa maalmaha soo dhow sidii hadda walaalkay uu ku sheegay waxaan geli doonaa broseduurkii
sidoo kale waxaad maqli doontaan guddiga doorashada oo iyaguna sheegay in doorashadu ay sharciga waafaqsan tahay waxaan kaloo idiin haynaa axdinimaad ahaydeen markuu oofin kari waayey aayadaha diintaa markii iida laga doortay isimkii ilaahay markii la istixayn waayey ajankaad cunayseen markii loo abtirin waayey inay samadu naga oodantaa waa abaalmarine ilaahay ma loo noqonayaa axadki weeyaane waa qayb kaloo ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan sidoo kale balse marka hore waxaa ka soo hormaraya warkii dunida in ka badan boqol qof ayaa ku dhimatay boqolaal kalena way ku dhaawacmeen markii dab xooggan uu ka dhacay macbad ku yaala gobol koonfureedka kerela waa kerala oo goor hore oo xadda maanta halkaasi uu qabsaday dab gobolkaasi koonfureed ayaa waxaa la sheegay goobtaasi macbadka ku yaala in ay ku sugnaayeen kumanaan dad oo isugu soo baxay inay goobjoog ka noqdaan dabriidis loo sameynaya dabaaldega sannadlaha ah ee waddankaasi ka dhaca munaasabadaasi ayaa waxa ay dhacday ku dhowaad saddexdii aroornimo dhowr saacadood kadib markii ay ganista buloleerkaasi uu dhacayna waxaa bilaabatay in macbadkaasi oo lagu magacaabo butigla devi oo ku yaala magaalo madaxda xeebta gobolka baravur oo ku yaala meel toddobaatan kilomitir u jirta caasimada gobolkaasi inuu dab ka qarxo saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in meel lagu keediyo buuloleerka uu hal mara holac ka kacay dabeetana ay markiiba dab uu qabsaday halkaasi oo ay ku dhinteen dad markii qaraxyo waaweyn uu ka dhacay
dalka biljamkana dacwada ogayaasha ayaa sheegaya in kooxdii argagixisada ahayd ee lagu xidhiidhinayo weerarkii baariis ka dhacay bishii nofembar ay sidoo kale qorsheynayeen inay weer labaad ka geystaan dalka faransiiska balse ay markii dambe weerarkooda weerarkaasi u weeciyeen dhinaca dalka biljamka gaar ahaan magaalada bruseles qaraxyadii ka dhacay garoonka diyaaradaha iyo xarunta tareenada laga raacay ee bruseles ayaa waxaa ku dhinta labiiyo soddon qof waxayna dhaceen maalmo iyanoo kadib markii bilaysku ay xidheen saalax cabdisalaan oo afar bilood la raadinayey kaasoo lagu xiray xaafadda molombeek ee ku taalla magaalada bruseles dacwadoogayaasha dalka biljamka ayaa sheegaya in kooxdaasi ay la fajeceen oo ay la yaabeen heerka uu u socday baaritaanka islamarkaana ay qorshahoodii u weeciyeen weerar deg dega oo ay ku qaadaan bruseles intii ay faransiiska weerari lahaayeen magaalada hiroshima ee dalkaasi jabaan ayaa waxaa ka dhacay kulan uu ka qaybgalayo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo toddoba wasiir arrimo dibadeed kuwaasi oo isla jeexjeexi doona helista amni soo food saaraya caalamka kerry ayaa waxa uu gaaray hiroshima maanta oo axada kadib markii uu safar ku tegay afghanistan waxa uuna noqonayaa xogayihii arrimo dibadeed ee maraykan ee booqda hiroshima magaaladan oo ahayd goobtii maraykanku uu u isticmaalay bam nukliyera dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida wasiirka warfaafinta ee nigeria ayaa beeniyey warar ay warbaahintu qortay oo sheegaya in kooxda boko xaram ay dowladda dalkaasi ka dalbanayso konton milyuun oo dollar oo madax furasho ah ka hor intaysan sii dayn ardaydii gabdhihii ardayda ahaa ee ay ka afduubteen jibok madaxweynaha nigeria muxamedu buhaaru ayaa wacad ku maray inuu samayn doono wax kasta oo sahli doona in gabdhahaasi la sii daayo kadib kulan uu qasriga madaxtooyada kula qaatay waalidiinta gabdhahaasi wasiirka warfaafinta ley moxamed ayaa sheegay in wararka sheegaya madaxfarashadu- madax furashadu ay ayna ahayn wax cusub oo ay yihiin warar kuturkuteena wuxuuna beeniyey eedaha sheegaya in maamulka madaxweyne buhaaru uu ka gaabinayo sii deynta gabdhahaasi wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan aan ku horumarnay dalka jabuuti mucaaradka ayaa ku gacan sayray natiijadii doorashadii madaxtinimada ee uu ku guuleystay madaxweyne ismaaciil cumar geele saddex ka mid a muxa- musharaxiintii ka qayb galay doorashada madaxweynaha ee jabuuti oo kale ah maxamed muuse cali toortoor iyo jaamac cabdiraxmaan jaamac iyo cumar cilmi khayre ayaa si wada jira v o a u sheegay in natiijadu ahayd mid been abuura oo aanay aqbali karin haddaba wariyaha v o eda ee jabuuti ramadaan muuse ayaa saddexdoodaba waraysi la yeeshay waxaana hadalka ku hormaraya maxamed muuse cali toortoor
horta tali ilaahay baa hayo waad mahadsan tahay waxaan ku leeyahay xaggayga natiijadaasi tuwaan aqbalayna ma ah sababto waxa weeye kama turjumayso xaqiiqda dhacday waxaanu xa- waxaan u gaashaamaynay in mataqana hogaanka qarankan qabanno oon ummaddu hadday kalsoonina siiso inaan mataqana ummadda u adeegno oo si xalaal doorashadu u dhacday laakiin xaatooyo qaran ayaa dhacday afgembi siyaasadeed oo doorasho iyo jabuuti ka dhacday kolkaa wixii ka soo baxay aduuda wasiirka arrimaha dibadda turada sharcigii baad ixtiraamaysaa laakiinse wasiirka arrimaha gudaha ee runtii ismaan cumar gel wala- ismaan cumar gel warbixinta uu soo saaray anuu ma ogoli waana falis way en, eh, jaamac cabdiraxmaan jaamaca eh, bal ka waran adigana wallaahi dee nasiib daraa meesha ka dhacday anugu mar walboon ka hadlo waxaan kasii digi jiray inaan rabitaanka ummadda marna aan la caburin natiijada maanta soo baxdayna waxaa dee waxay u eg tahay in wixii aan ka digayay inay dhacday waa aad iyo aad baan uga xumay waayo ummaddu waxay sugaysay isbedel caafimaad qabo waxay mar walba noo sheegeen isbedel ha- u haraadan yihin maanta haraadkii waa lagu bargooyey waxay ka dhigan tahay dee waagi waagii u baryi lahaa umuu baryin nasiib daraduna taasi maan tahay cumar cilmi khayre maxaad gaadhaysaan marka ay talo halkan aad fadhidaan eh, shir saxaafadeed baad qabateen waad ku kulansantihiin en, maxaa en, eh, ta- taladaad gaadhi kartaan maxay tahay natiijadii maanta waa taa dib u soo noqon mayso dowladdu en, eh, waddadaynii furan maxay tahay
Eh, waxaan kolleyba eh, waxaan soo saari doonaa eh, eh, communique commun baan soo saar aan u dhannahay iyaan soo saari doonaa Eh, ha war murtiyeedaan u dhannahay baan soo saari doonaa Eh, dadkana eh, waan u sheegi doonaa ummaddana waan u sheegi doonaa kolley eh, inta aan deed waxyaabo badanoo deed ilaan wixii xalay bay dhaceene aan diyaarinayno aan ururinayno iyaa kolleyba waan ku yeedhi doonaa waad ogaan doontaa laakiin eh, dul ahaan waxa weeye waxaasu waxaan ka midaysannahay weeyaan oonan marnaba aqbalin
waa natiijada natiijada haa natiijada
waaye en, eh, anigoo kusoo noqonaya en, eh, maxamed muuse turtuur ama, en, eh, markii hore waxaa la ogaa en, sida wax u dhacayaan En, eh, inagaa xitaa sii tilmaamay en, eh, waxaa laynii sheegay oo laynii bayaamiyey dee dharaar cad sida wax u dhacayaan doorashadu qaabkay u dhacayso waayo aragnimo horena waad leediin kolka en, eh, cidda qabanqaabisa inay wasaaradda arrimaha gudaha tahay cidda tirinaysa inay iyada tahay soo markii hore aad doorashada dhigateen kalsooni kumeydaan qabin marka dambe wixii soo baxa inaad ogolaataan
horta waxa weeye waa runtaa weeyaanoo doorashada wasiirka arrimaha gudaha qaban qaabaya waxaa dul dul socda guddida mataqaanaa eh, maxaan ku raha seeniga waxaa gadaal ugu dambeynna mataqaanaa ku dhawaaqa waa president du conseil constitutionnelka weeye waa run waxaa qaban qaabaya waa dowladooya adduunyada meel kasta dowladda qaban qaabisa laakiin kolka ay dictator jirto waa in dee mataqaana laga baarandugo marka dowladda in badan baan nidhi in haddii loo daayana afar qof iyuu soo qaadan oo u saxiixi doonta laakiin maanta hala tow hala rito waxa weeyaan waxaan ujeeda waxa weeyaan kolka doorashadu ay dhacayso in mataqaana dowladdu ay xi- ay- ay- ay ogolaan doonto ugu yaraan in voodkii bulsho weyntu oo xaqiiqi lagu dhawaaqi doono labaan weydiisanay mid waxay ahayd list electoraalka yacni eh, buuggan weyn ee dadkao dhan ay ku wala qoran yihiin oo laga saaro dadkii dhintay dadkii dhowrka jare ka qoranaa dadka dala ka tegey oo tuwaalitash loo sameeyo la dhaqo tii way keeni waayeen iyagu haddana weliba ogolaaday oo wasiirka arrimaha guduhu ogolaaday anoo u tegey oo ninka maxaan ku dhahaa le préfet de la ville de Djibouti u ogolaaday haddana gacanteeda lama soo gelin marka samir badan baan lahayn ilaa saacadii ugu dambeeyey anagu waxaan beegaynay in mataqaanaa ilaahay aqli ugu soo celiyay ismaaciil cumar geele in dalkani tiitar fonsiya uu leeyahay maaha jaga uu leeyahay maaha haddii kale nambaraan qaadan doonaadeed wuu garan doonaa bal doorasho demokratiig way dhici doontaa lanama siin isagaa nooga sheegay telefisiyonada iyo raadiyoda intaan helnay intuu isagu isasiiyana isagaa sheegay waxaan filayaa kolka la eego hawluhu doorashadu sida u dhacday waxay aniga ila tahay shaksi ahaan halka dhagar weyn buu ka galay ummadii rajuuti dhagar weyn buu ka galay siduu uga bixi doona isagaa garanay laakiin maanta doorasho ma dhicin madaxweyne ismaaciil cumar gel madaxweynihii dalka maaha waxaan filayaa maalmaha soo dhow sidii hadda walaalkay ku sheegay waxaan geli doonaa procedurekii brosedurkii mataqaana xaqiiqda lagu raadin laha laakiin waxaan ogolaanayna maaha
kuwaasi waxay ahaayeen musharaxiintii mucaaradka ee ka qayb galay doorashadii jabuuti oo lagu kala magacaabo maxamed muuse cali toortoor jaamac cabdiraxmaan jaamac iyo cumar cilmi khayre waxay si wada jira ugu waramayeen wariyaha v o eda ee dalka jabuuti ramadaan muuse dhinaca kalena guddiga doorashada jabuuti ayaa beeniyey in doorashadii jabuuti lagu shubtay gudoomiyaha guddigaasi cabdi ismaaciil xirsi ayaa v o e da u sheegay in doorashadu ay u dhacday si waafaqsan sharciga jabuuti iyo kan caalamiga ah wuxuuna sheegay in mucaaradku haddii ay diidaan natiijada ay cabashadooda u gudbiyaan hay-adaha dastuuriga ah islamarkaasina ay cabashadoodaasi gudbiyaan maxamed cabdi xasan ayaa khadka telefoonka jabuuti waxa uu ku wareystay gudoomiyaha wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey sida uu u arko eedaha ka imaanaya mucaaradka
dee jawaab kaloo laga bixin karaa ma jiro aan ahayn qof kasta xaq buu leeyahay inuu wax ogolaado iyo inuu wax diido laakiin waxa dow waxa weeye diidmada habkii loogu talagalay qofka inuu soo maro unba looga baahan yahay kaama jumhuuriyadda jabuuti dee sharcigeeda oo ku salaysan sharciyada adduunyada oo dhan ka jira marka ay noqoto doorashooyin doorashooyinka dadka ku tartamaya haddii qaarkood ku qaanci waayeen natiijadii soo baxday waajib waxay uleeyihiin xaq waxay uleeyihiin inay horgeeyaan hay-adihii loogu talagalay inay dadka kala saaraan marka waxaan rajeynayaa dee raggaasi inay taxgelin doonaan sharciga horn hortegi doonaanna hay-addii loogu talagalay inay kala saarto waxa laysii ogolyahay iyo waxa laisku diidan yahay taasoo ah golaha dastuuriga ee jamhuuriyadda jub waan gartay laakiin adigu maadaamaad guddoomiyihii tahay intay hawshu socotay wax daldaloolaad aragtay ma jiraa
horena waan u nidhi iminkana waan leeyahay keligeyna ma ihi waxaa kormore kormeereyaal caalamiga ayaa dalka joogay broceskaas doorashooyinka intuu dalka jamhuuriyadda jabuuti ka socday in maalintii lagu dhawaaqay in la geli doono intixaabaad ilmaa maalintii codku dhacayay wax la odhan karo oo la taaban karo oo la odhan karo arrintaasi waxba yeeleysaa habka u dhacayso doorashadu ama cid bay garab gaara saareysaa oo cid bay xaqoodii u diideysaa oo aanu dareennay ama aragnay ama naloo soo sheegay haba yaraatee ma jirto marka taa waxaa ka markhaati kacaya dee waxaan jecelahay inaad haddaanaynu helin inaad heli doontaan wararkii ay bixiyeen goob joogayaashii caalamiga ahaa oo african union arab league igad islamic conference organization iyo wax aliya waxa safiiro iyo international organization ku sugan jamhuuriyadda jabuuti gebigood waxay u taagnaayeen inay indhendheyaan fiiriyaan goobjooge ka no ka noqdaan sida codka u dhacayo waxaan filayaa marka fikradahaas oo dhan laisu geeyo ilama intaan inan ka ogahay anigu aanan ka maqal wax gelin karaa shaki sidii ugu dhacay ee ay u dhacday doorashooyinku waan garta marka laisu wada geeyo waxaas oo dhan waxaan odhan karaa oo aan ku celcelinayaa in doorashadaasi ay u dhaxda- dhacday si waafaqsan shar- shuruucda jamhuuriyadda jabuuti u yaal shuruucdaasoo iyadoo ku dhow waafaqsan shuruucda caalamiga ah ee waan garta lagu diyaariyo doorashooyinka kaasi waxa uu ahaa cabdi ismaaciil xirsi guddoomiyaha guddiga doorashada ee dalka jabuuti oo khadka telefoonka ugu warramayay maxamed cabdi xasan sandheere
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan fidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya waxaa maanta ka furmay shir go-aan looga gaarayo doorashada soomaaliya sanadkan ka dhacaysa oo ay yeelanayaan madaxda dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira shirkan ayaa sidoo kale looga hadlayaa sida la sheegay wadaagga xeerka amniga qaranka oo ay dowladda federaalk usoo bandhigi doonto maamul golo- goboleedyada haddaba shirkan iyo sida ay madaxdu u abaarayaan hanaanka doorashada ayaa waryaheena caashe ibraahim aadan caashicuud waxay ka wareysatay cabdulaahi maxamed shirwac oo ah guddoomiyaha dalladda ururada bulshada oo muqdisho ku sugan siyaabaha loogu abaari karaa walaalay waa badan yihiin laakiin hadda sida oo la qalqaalinayo waxaa saldhig u noqonayaan u malaynayaa ee heshiiskii dhowaan ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowladda puntland ay galeen kaas ayaad moodaa inuu inuu saldhigyada mid kamida yahay kaasina eh, iyo waxyaabihii ka horreeyaba waxa weeyaan waxay horseedayaan in dad yari ka taliyaan arrinta dadkii ballaaraay oo ka qayb geli lahaa waxaad moodaa inay inay ka maqan yihiin dadka waxaa kamid ahaan lahaa guddigii doorashooyinka ee madaxa banaanaa guddigii xuduudaha guddigii dib u eegista dastuurka guddiyadaasoo dhan waxaad moodaa in xoogaa la fariisiyey oo hadda aysan shaqada ku jirinin marka raggan odayaasha ah oo wadanka xukumaana waxaad moodaa inay ku tartamayaan anigaa la ii badiyo iyo anigaa la ii badiyo marka waxaan is leeyahay eh, haddii korjoogtada caalamku aysan door weyn ka qaadan in ay muxuu ah mataqaana isku ruuxdaan ayaan ka baqayaa sida ugu wanaagsan ee aniga ay la tahay in loo geli karo waxa waaye madaxdu inay talada guud yeelato dadka kaletana iyo hay-adaha kaletana shaqadooda ay siiso oo cid walibaahiba markaa ay kaalinteeda ciyaarto madaxduna ay kormeeraan la socdaan agaasimaan la taliyaan waxaad markaa shirwac ka warantaa dooda hadda taagan ee ay maamulada iyo dowladdu ka doodayaan maxay tahay asalkeedu muxuu yahay marka hadda tan taagan hadda waxa laga doodayaa waxa waaye doorashada soo socdaya maamulaya goormaa la qabanayaa xaggee lagu qabanayaa yaa kasoo qeybgelaya ayaa laga doodayaa tan qodobka koowaad oo asaasiga ah waa kaas waay waa gartay marka waxaad carabka ku dhufatay in beesha caalamkuna ay goobjoog ka noqoto een mas-uuliyiintana iyagoo ay go-aankii leeyihiin marka doorka ay ku yeelan karto amaba ay ku leedahay kulamadan intuu leegyahay Eh, doorna waxa weeyaan doorkii ay ahayd inay ku yeelato midna waa midka runta ay hadda ku leedahay Eh, doorka ay ku lahayd waxay ahayd inay dhinaca maaragtay maalgelinta gacan ka siiyaan taladana soomaalida iyo waxqabadka soomaalidu ay yeelato laakiin hadda intaas way ka badan tahay oo waxaa waayahan dambaba iska jirtay in soomaaliduna ay tashan weydo adduunyaduna ay markaasi talada u qabato marka waxaan is leeyahay eh, nimankan odayaasha waan la socotaa qaar madaxweyne ay u wada sharaxan yihiin qaar kaleetana waxay rabaan madaxweynahaas ay u sharaxan yihiin inay dilaalaan ayay rabaan haddii sida warku yahay loo sheego marka way adag tahay inay meel fiican oo soomaalidan ugu jirto oo iyaga sharaftoodu ay maaragta cirkaa maraydo inay qaataan way adag tahay qof walibaahiba qofka kale inuu la gooyo in uu dowladda dhexe xoogaa maaragta in awoodeeda baalasha laga rifo qof walibana uu maamul kastaana uu halkaas ka raadiyo itaal ayaad moodaa iyada oo wadanka adagtaa dhibaatada ka jirta dhinaca kale waxaad ka warantaa een shirwac waxaana soo gaaraysa in magaalada muqdisho ay gaareen dad iyagu doonaya in ay ka qayb galaan doorashadan marka wax doora ma ku leeyihiin iyaga wallaahi waxa weeyaan eh, hadda warka oo ugu dambeeyey oo shalay officially naloo sheegay waxay ahayd in markaan ay wada hadlayaan eh, maamul goboleedyada madaxdooda iyo dowladda dhexe saddexda qofood oo madaxda waa madaxweynaha iyo prime ministerka iyo guddoomiyaha baarlamaanka waa laga yaabaa qof iyo labo iyo saddex ay farsamo ahaan usoo kahaysteen inay la joogto laakiin warkii shalay oo si shalayna loo sheegay sidaas ayuu ahaa waxaan kaloo ognahay dad aan shirarka soomaalida ka fogaanin inay had iyo jeer meesha iman karayaan dadka soomaaliyeed ee kale waxaan u malaynayaa inaysan waxba ku lahayn talo dadkaan ka fogaanin een, shirarka soomaalida yaa ula jeedaa sharwac waxaan ula jeedaa igad iyo a u iyo muxuu ahay dowladaha deeqda bixiya sida e u-da sida maraykanka sida muxuu ahay dowladaha norway dowladda norway oo kale dowladahaasaan ula jeedaa maaragtay meesha waa la buuxaa muxuu ahaa mataqaanaana caalamkuna ma wada socdo soomaaliduna ma wada socotaan ma wada socoto marka dhibaatada jirtaay waa taas weeyaan hogaanka soomaaliyeedna ma wada socdo caalamkuna ma wada socdo dadkii soomaaliyeedna ee talada xaqa u lahaa inay ka qayb galaan oo aniga iyo adiguba aan ka mid nahayna arrintii waa lagala tegey oo meel baa maaragta lagu wadhuunta marka adigoo intaasoo dhan ay kuu muuqdaan markaad fiiriso markaa siday wax u socdaan intaasaad carab ku dhufatayna ay jiraan bal rajada laga qabi karo in waktiga loogu talagalay inay doorasho ku dhacdo ciriiri weyn ayaa ku jira waktigii loogu talagalay inay inay harto hadda waxaa haray waxa weeyaan waa waa adigu saddex bilood iyo bisha hawsha la rabo in lasoo gunaanado iyo bishaan inta ka hartay marka hawsha taallana hawl aada u dhib badan waaye marka waxaan u malaynayaa in ay laba mid dhici doonto wax iska qarba qarba ah oo ujeedada ka dambeyda aysan muuqanin oo muxuu ahay qoorqabada in la sameeyo oo dadka soomaaliyeed aan u cuntami doonin iyo in waxaan muxuu ahaa la yidhaahdo khilaafku sii bato oo khilaafku markuu bato maalmaha ugu dambeeya la yidhaahdo maxaa la yeelaa ha la sameeyo extension marka labadaas arrimood ayaad moodaa howlihii la rabay in la qabto goboldhigoodii oo dhan waktigeedii waa laga soo gudbay waktiga hadda harana aad buu ciriiri u yahay xaaladda waddanka ka jirtana masi ma suurto gelin karto in degdeg wixii la rabay lagu sameeyo marka waxaan aan la garanaynin haddayba ku heshiiyaan ayay ayay noqon kartaa baan u malaynayaa dadka soomaaliyeedna aysan kaalin weyn ku lahayn
kaasi waxa uu ahaa cabdilaahi maxamed shirwac oo ah guddoomiyaha dalladda ururada bulshada rayidka ah oo isagoo magaalada muqdisho ku sugan u warramay wariyaheenna caashe ibraahin aadan caashe cuud laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatana kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo haysaa sahre cabdi axmed oo stuudiyaha igu helisa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba kusoo dhowaada dhegaystayaal mar kale iyo barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxa aynu kusoo qaadan doonaa magaalada kismaayo dhowaantan waxaa ka dhacay heshiis nabadeed oo ay kala saxiixdeen dhinacyadii ku kala aragti duwanaa maamulka gobolada jubbooyinka haddaba kulankaasi oo socday muddo toddobaadyo ah kadib ayaa markii lasoo gebagabeeyey waxaa laga soo saaray qodobo dhowra oo ku saabsan heshiiskaasi dhinaca siyaasiyiinta ka biyadiidsanaa maamulka gobolada jubbooyinka waxaa ka mid ahaa doctor cabdi shire warsame oo ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolada jubbooyinka kusoo dhowo barnaamijkeena ee bal waxaad iiga warantaa adoo si anba qaadayo heshiiskii lagu gaaray magaalada kismaayo qodobadii ugu muhiimsanaaye laysla qaatay heshiiska magaaladan kismaayo waxaa ka dhacay wadahadal dhex maray hogaanka sare maam dowlad goboleedka jubbaland iyo dad dhinacyo dhinaca anagoo aan ka tirsanayn oo ka diidiidsanaa qaabkii iyo habraacii ama geedi socodkii ay ku dhalatay dowlad goboleedka jubbaland marka runtii waxyaabaha wadahadalkan aada ugu xasuusan karo oo soomaalida tijaabo u ah waxa weeye wadahadalkan wuxuu ahaa wadahadal dhinacyadii soomaalida ee dhibaatadii dhex taalay ayagoo keligooda intay isi soo hor fadhiisteen oo wax ajanabiyo aysan ku jirin oo dhaqaale ajanabiyo lagu baxshay aysan jirin inay intay isi soo hor fadhiistaan ayagoo miiska ay ku wada hadlaan oo dhibaatada dhex taalla qolo walba aragtideeda ay xusto kabacdiina la wada eego mustaqbalka iyo meesha loo socdo marka waxaan isleeyahay arrintan runtii aniga iyo waa ku kala aragti duwanay annaga iyo masalan weliba aniga iyo madaxweynaha dowlad goboleedka axmed maxamed islaam oo anigu mar walba waxaan taagnaa qabay suluubma ay ugu jirtay oo ahayd in naloo dhexeeyo waxyaabahan beriyahan noqday qaabka noqday ama styleka noqday oo ahayd in dowladaha ajnabiga iyo dad ajnabiguna dhex ordaan laakiin asagu wuxuu mar walba ku dheganaa weligiisa ugu celin jiray war annaga ayaa dhibaatadaanuna qusaysaa annagay noo dhaxaysaa annaga ayaana hadhowto hadday dhib yimaado iyo haddii dheef la helaba annaga ayay ayaa isku dhan arrintaas waa inaan annagoo soomaaliya aanu arrintaas isku hor fadhiisannaa taasna waanu aqballa markii dambena heshiiskii waxaanu adigu gaarnay heshiiska aada maqasheen oo tobanka qodob ka kontaas qodob oo aan isleenahay xilligan badan bay ka bedeli kartaa tabashooyinkii dadku qabay wax badan bay ka bedeli kartaa geedi socodka iyo yegleelidda muxuu ahaa jubbalandida cusub tobankaa qodob toddoba qodob oo kamid ah waa qodobo dadka degaanka oo dhan u hadlaya waa gartay oo wada quseeya waayahay kuwa ugu muhiimsanayd isleedahay way xallin karaan xiisadii jubbooyinka haddaad iisoo qabato xusuuda jubbooyinka way xallin karaan waxyaabaha aan- aan- aan isleeyahay waxaa kamid ah in nidaam xagga amniga xagga amniga dadku waxaa waxaa jirta tabashooyin sheegahayay in amnigu uu yahay amni aan dadku ka wada qayb qaadanayn oo beeluhu aysan ku wada jirin marka inta in amnigu uu noqdo ciidamada amnigu inay noqdaan ciidamo beelaha degaanka oo dhan ka wada qayb galaan oo ku wada jiraan saraakiishu inay kawa inay noqoto saraaki saraakiil ka kala socda beelaha in dadku lahaansho ay dareemaan oo muxuu ahaa ayay ay ay- qodobkaasi waa qodobka ugu muhiimsan oo dadku ay garan karaan waxaa kaloo eh, ku jira in muxuu ahaa eh, eh, mashaariicda iyo deeqaha ee la ee la helo in gobolada eh, gobo- ay ka kooban tahay dowlad goboleedka jubbaland si siman looguna qaybiyo loona gaarsiiyo Eh, waxaa sidoo kale ku jira in muxuu ahaa eh, hay-adaha garsoorka iyo eh, eh, maamulka dowladda asaga ruuxiisa intii aadamiga eh, eh, lagu qancin karo ka qaybgalka inuu noqdo mid dadku ay wadaagaan oo uusan noqonin mid dhe- mid dheeliya inuusan noqonin mid dheeliya taasna waxay ahayd wax dadku ka dhexeeya oo muxuu ahaa iyagoo dhan wada saameyn doona waxaa kaloo ku jirtay eh, in muxuu ahaa eh, deegaanada maamulada deegaanada in la dedejiyo Waa oo si degmooyinka iyo gobolada eh, muxuu ahaa ay u helaan maamulo eh, shacbigu ay doorteen oo muxuu ahaa eh, halkaasna eh, jubbalandida cusub ay isla saan qaado Eh, Waaya.
waxaa kaloo ku jiray in muxuu ahaa eh, ciidamada ah, ha noqdaan kuwa eh, eh, dibadda jooga iyo kuwa kaloo dalka eh, ku- eh, ku baahsanba mar walba inay noqdaan ciidamadu kuwa si siman deegaanadoo dhan looga soo qoro waa gartay dhegaysta ayaa khadka ku jira marka doctor cabdi shire weydii su-aashaada walaal magacaa ku bilowya halkaad joogto asalaamu calaykum waa rabiic maashiro oo kusugan gobolka gedo ka mid ah dhalinyarada gobolka gedo siyaasi cabdishire waxaan weydiinayaa waxaa lagu kala araduwanaa siyaasadda jubbaland haddii aad tihiin dadkii hadda heshiiskii kala saxiixday maxay kusoo kordhin doontaan dowladda jubbaland maadaama qaybo ka mid ah dadkii heshiiska ay ku jiray qaarkood inay banaanka ay ka taagan yihiin marka maxay kusoo kordhin heshiiska cusub ee hadda kala saxiixdeen maamulka jubbaland iyo beelaha horay uga diiday heshiisiinta Eh, waxaa weeye waa mahadsan tahay Eh, horta waxaa weeye khilaafka khilaaf waxa la yidhaahdo ama wax is- eh, eh, isku diididda ma ahan mid aadamiga ka dhamaata waa mid nolosha aadamiga la- mar walba ku mataanaysa laakiin khilaafku waxaa weeye mid wax duminahaya iyo mid wax dhisahaya khilaafka wax dhisidda waa mid joogta ah oo loo baahan yahay inuuba mararka qaarkood inaad dhiirigelisaaba loo baahan yahay inuu dhaco laakiin khilaafka wax duminta weeye midka loo baahan yahay in inta laga wada hadlo laga leexdo wadadiisa Eh, macnaheeda maahan haddaan anagu is-afgaranay dad badan oo eh, muxuu ahaa tabashooyin badan oo kala duwan baa jira ama shaksi ha lahaado ama kooxaha ha lahaadeen ama qoysas eh, muxuu ahaa eh, goboladan jubba wax ka dega ha laha- ha ahaadeen Eh, anagu eh, waxaanu eh, muxuu ahaa eh, xalinay intii aanu arkaynay laakiin waxaanu door weyn ka qaadan karnaa inaanu kuwa maqana iyo iyo- iyo eh, hoggaanka jubba annagu ruuxanagu inaanu u- u fududayno siday eh, qolooyinka kalena ay arrintaas ay uga wada hadli lahaayeen loogana wada hadli lahaa wax badan bay kusoo kordhin kartaa waxaa weeye bini aadanku marka ugu horeysa waxa la yidhaahdo lahaansho yaa loo baahan yahay lahaansho inaan dareenno oo ah maamulka iyo hoggaanka iyo waxa meesha ka jira inay yihiin wax dad ku wada leeyahay wax beeruhu wada leeyihiin ee aan loo arag ama wax kooxi leedahay ama wax qoys leeyahay aan loo arag taas weeye midda la dhaho inay kasoo qaybgalku uu yahay mid intii ugu badan oo inuu ahaado waxaan isleeyahay arrintani waxay soo kordhin kartaa in muxuu ahaa loo wada jiro muxuu ahaa dhisitaanka iyo horumarinta juba gobolada juba ee maamulka amrgobolka jubbaland iigu jir marka waayo qof kale aan kismaayo khadka kasoo gelinaya aniga magacay waxaa la yidhahdaa imaam rashiid cabdi axmed waxaan kamid ahay odayaasha magaalada kismaayo joogo marka shirkaasu shir wanaagsan oo aad iyo aad loogu baahnaa buu ahaa muddo badana la sugayey intuu bilowgiis iyo dhammaadkiina waana joognay marka keliya waxaan rabaa anigu inaan ku darsado kelmad oo fikradeyda ardidii keliya inaan ku darsado aan rabaa nabadaas meesha fog laga keenay dadaalka badan lagu soo sameeyey in ay labada gacmood ku qabsadaan ilaashadaan ay mataqaanaa wanaagga ay leedahay nabaddu way arkeen dhibku dhibaatada uu leeyahna waa la arkay marka in nabadaas aad iyo aadka loogu soo dadaalay ilaashado ayaan mataqaana dadka kula talinaynaa waxaan oga mahad celinaynaa madaxdii uu hogaaminayay cabdi shire iyo iyo madaxdii kale uu hogaaminayey madaxweynaha jubbaland labadaba waan oga mahad celinaynaa hawshii sabirkii iyo wanaaggii ay uqaabileen iyo midnimadii iyo nidaamkii ay u hagaajiyeen aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waayo waad mahadsan tahay rashiid aad baad u mahadsan tahay idinkaa mudan magacaygu waa bashiir waxaan joogaa gobolka texas ee dalkan maraykanka doctor cabdi shire warsaban waan salaamayaa marka hore marka labaad waxaan weydiin lahaa doctor cabdi shire warsame laba su-aalood oo quseeya heshiiskii dhawaan lagu gaaray magaalada kismaayo oo ay kala saxiixdeen madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe iyo rag siyaasiyiina oo kasoo horjeeday maamulkiisa labadaa su-aalood midda koowaad waxa weeye waxaa dagaalamay magaalada kismaayo oo uu dagaal ku dhex maray madaxweynaha haatan ee maamulka jubbaland iyo barahiiraale sida aan wada ognahay ciidamadii dagaalamay qaarkood waxa ay ku sugan yihiin deegaanka goobweyn oo aan sidaas uga fogeyn magaalada kismaayo waxaana ay qeyb ka ahaayeen sida horeyba loo shaaciyey heshiiskaasi oo ahaa in ay ka mid noqonayaan ciidamada maamulka ilaa iyo haatan ciidamadaasi waxay ku sugan yihiin deegaanada ay joogeen maxaa hortaagan oo caqabado ah su-aasha labaad sidaan wada ognahay heshiiskaas waxaa wada gaaray dhowr siyaasi iyo madaxweynaha maamulka axmed madoobe waxaana heshiiskan qeyb lixaadla ka qaadan lahaa haddii uu ka dhex muuqdo cornel berehirale oo muqdisho ku sugan marka maxay taraysaa heshiiskaasi afarta qof iyo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe ay kala saxiixdeen maadaama uu meesha ka maqan yahay xubin muhiim u ahayd heshiiskan oo ah bare hiiraan labadaas su-aalood ayaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo doctor cabdi shire war waa mahadsan tahay bashiir waxa weeye midaan ciidanka goobweyn jooga salca sharaaf waxa weeye waxay ku jirtaa qodobada lagu heshiiyey qodobada lagu heshiiyey bay ku jiraan waxaana sida uu qodobku qorahayo la qabanahayaa guddi ka kooban muxuu ahaa amisom iyo u n-ka iyo jubbaland ayaa la qabanayaa guddigaasi marka hore wuxuu ka baaran degahayaa meeshii ciidamadaas la dejin lahaa wuxuu ka baaran degahayaa qaabkii muxuu ahaa noloshooda marka kadib waxaa lagu dhaqaaqi doonaa ayaga in muxuu ahaa qaabkii soo xereyntooda ayaga oo laga faa'iidaysanayo khaladaadyo kuwii hore oo dhacay oo qolooyinkii hore oo lasoo xareeyey khaladaadyo badan oo ku dhacay oo lagu sameeyey inaysan ku dhicin arrimahaas oo dhan oo taxadir badan laga samayn doono ciidankaasi wuxuu ku jiraa siduu qodobada ugu jiro qodobada qodob kamida weeye waana waa sida kuwa kale loo hirgelin doonaana loo hirgelin doonaa waa garta sidaad la socotana meeshaan muxuu ahaa xukuumaddii madaxweynuhu wuxuu hadda ku mashquulsan yahay siduu xukuumaddii u dhisi lahaa in badan hawshaana waa hawl rabo xukuumadda la dhisahayo dhiseeda badan inay fuliso marka ciidamadu waa sidaas midaan kale bare bare aadan shire aad sheegtay way jirtaa inuu bare muxuu ahaa usan hadda meesha joogin laakiin waxaad ogaataa bini aadanku waa dad muxuu ahaa marna qof baa wax diida marna koox mar nation marba heer baa leeyahay heerarkaasoo layahay waa waa dad isku tiirtiirsan markaysan hal qof ahayn waxa weeye muxuu ahaa bare aadan shire arrintan waynu ku wada jiray ragga muxuu ahaa yimid na waa raggay isku ari isku aragtina ka ahaayeen soo kicidiina laysla ogaa waxaa jirtay markii hore oo aan xamar ka soo baxaynay qorshahanagu wuxuu ahaa oon filaynay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid inuu noo imaan doono xilliga aanu wadahadalka gabagabaynayno oo arrinta lasoo gunaanadahayo ballanku wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha iyo bare iyo cabdi cigaalba inay isu soo raacaan ra-iisul wasaaraha marka waxaa kusoo baxay socdaal uu ku aadahayay dalkan talyaaniga oo anagu aanan markii aanan ogeyn qorshahaas aanan ogeyn markii uu sidaas arrintaas qorshaha sidaa u baaqatayna bare iyo madaxweynaha axmed maxamed islaam waa wada hadleen waxaana lagu wada hadlay arrinta in arrinta aan la dabrin sidaa lagu wado bare waa kamid heshiiska waana nagula jiraa waayahay dhegaysto kale ayaa khadka kusoo biiro inta aniga aan su-aalo ku weydiin dhegaystayaal fara badan ayaa daneynaya in mawduucan ay ka dhargaan marka dhegaystahan kale haddaan bal fursadda u siino dabcan walaal magacaa ku bilow halkaad joogto iyo waxa aad damacsan tahay inaad barnaamijkan kusoo kordhiso magacayga waxaa weeye cabdiwaaxid waxaan joogaa kismaayo processkan aad baan ula socday dadkii barnaamijkan qaybka ahana waa ku jiray gebi ahaan horta barnaamijka waa soo dhaweyneynaa aad baan usoo dhaweyneynaa waa arrin maarata waxa weeye tilaabo hore loo qaaday oo dhanka dib u heshiisiinta ah aad baan u dhiiri gelinayna idinkana waa arkaysa in maarata ay sida looga soo dhaweeyey daafaha gobolka laakiin su-aashaan weydiin lahaa waxay tahay siyaasadda way isba bedel badan tahay maxaa ma maxaa xaqiiqo ah oo maarata doctor cabdishire uu bixinayaa inuu barnaamijkan inta ka dhimal dhamaystiro oo uu yimaado uu yimaado bare iyo cabdi cigaal iyo ragga kale uu sheegay waad mahadsan tahay ya cabdishire waa mahadsan tahay cabdiwaaxid waxaa weeye horta waxaa jirtaa bini aadamku wax san haddaad filato waxaad waxay u badan tahay inaad noqoto qof firfircoon oo maskaxdiisu ay hesho wadiiqooyin badan haddiise qofku uu dhinaca xun keliya wax ka arko wadada hal wadaa u baxda wadadaasna waxay noqotaa wado uusan wado uu ku daalo waxaa weeye annagu horta waxaa loo baahan yahay haddii nin wiil iyo gabar laysu guuriyo waa loo duceeyaa waxaana loogu duceeyaa ilaahay ubad sana oo khayr qaba inuu kala siiyo ubadkii ama way kala heli karaan oo ilaahay ducadiiba u aqbali karaa ilaahay wixii kaloo uu uqadaray noqon kartaa annagu bini aadan baan nahay bini aadan haddaan nahayna qeybka waxaa qarsoon ilaahay bay u gaar tahay inuu ogaado annagu waxaa muuqdaanu ku go-aan qaadanay waxaa muuqdaa rajadanadu ku aadanta waxaa muuqdana waxaa weeye dhinacyadaanagii arrintaan isla gaaray niyad sami baanu baanu isku qabnay niyad sami baanu go-aankan ku gaaray inuu niyad sami ku fulana rajo weyn baan ku qabnaa waa gartay haddii bal aan ku su-aalo doctor cabdi shire warsame intii heshiiskan hadda aad gaarteen dhinaciina siyaasiyiintan gobolada jubbooyinka iyo maamulka gobolada jubbooyinka waxaa laga joogaa isbuucyo maxaa ka hirgela ilaa iyo haatan qodobadan aad qorateen
taas muxuu ahaa waa midii hadda aan ku maamaahayo gabadhii iyo wiilkii laysi siiyey waxa weeye wax walba wakti bay u baahan yihiin waxa waxaa weeye horta waa mide maqalka dhegaha ay waxa ay maqlaan waxa waa nabad waxa ugu fiican oo ay maqlaan in nabad la gaaray laakiin waxaan islenahay heshiiskii hirgelintiisii waxa ugu weyn oo hadda ka hirgalay waxa weeye dadkii deegaanka ama ha noqoto annaga dadkii taageerayaasha noo ahaa ama ha noqoto kuwii dhinaca kale oo heshiiskii isla qaatay oo soo wada dhaweeyey bulshadii oo dhan oo soo dhaweysay siyaasiyiintii oo dhan oo soo dhaweeyey arrintaasi waa arrin ka hirgashay oo labada nabad dhinacba ku ah culays marka heshiis dhacay la taageero waxay dhinacyadii ku noqotaa culays bay ku noqotaa sababtoo ah waxa dadku rabo inay ka dhabeeyaan bay iyo arrintaasi sheegaysaa marka arrintaasi hirgalka waxa ugu weyn oo hirgalay waxaa weeye dadkii oo go-aankii soo dhaweeyey fulintiisiina waxaan isleenahay waa lagu dhex jiraayo hadda xukuumaddan markii la dhiso kabacdi ayada ruuxeeda ku jirta kamid ah muxuu ahaa dhismaheeda waxa qaabkay noqonayso waxyaabaha kale oo dhan oo iyadu ay sii fulin doonto marka heshiiskaasi waxaan isleenahay ilaahay waxsan baan ka rajaynaynaa waxaanan rajaynaynaa annagoo dhanna inuu noo fududeeyo inaan noqono labada nabad dhinacba kuwii kasoo baxa waxaa kaga aadan waa gartay waa hagaag dhegaysto kale ayaa khadka ku jira magacaaga adigoo ku bilaabaya halkaad naga soo waceysiiyo waxa aad dabacsan tahay inaad barnaamijka ka qayb qaadato magacaygu waa xasan cabdulla daabweyn oo magaalada louisville gobolka kentucky maraykan jooga adiga iyo cabdishiraba waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaamka cabdishire waxaan weydiinayaa laba su-aalood oo ah midda koowaad oo ah meel haddii dagaal ka dhaco dad badan baa lagu laayey meesha dad baa la laayey dad baa xoolahoodii la dhacay dhib baa ka dhacay heshiiskii la gaaray marka wax qodobadaas ka hadlayay dadkii dhib ku gaaray oo macnaha meesha wixii ka dhacay maanaan ku maqal midda kale heshiiska laftigiisa garabyadii qaar baa maqan ciidamadii banaanka joogay lama soo xaraynin meesha caalamka kama soo qaybgelin shirka soo lama oran karo marka shirka weli sidii loo rabay uma dhicin waxbaa ka maqan ma dhamaystirna nabadoonkii gobolka waama ma joogin waaskii ma joogin beesha marka say arrintaasu xalaal ku noqonaysaa way ku soconaysaa beeshaasaan weydiinaya xasan cabdulle waa mahadsan tahay waxaa weeye xasanow waxaa jira qodob ku qoran heshiiska oo odhanaya in guddi gaar ah loo qabto tacadiyadii dhacay naf iyo maalba guddigaas waxaa weeye waa la qabanayaa markii la qabto guddiga waxaa laga rabaa ciddii tacadiyada wax ka sheeganaysay inay soo bandhigto waxay sheeganaysay oo caddays annaga marka waxaana saaran inaanu soo bandhigno tacadiyadii dhacay hadday tahay dad la dilay hadday tahay guryo la dumiyey oo si sharci darro ah oo aan lagu qanci karin oo aan caddayno loo dumiyey hadday tahay hanti kale oo la boobay oo la dhacay marka arrimahaasi marka waxay noqon labay hadhow u kala jabi karaan labada u kala jabaysaana waxaa weeye wax maamulku ka jawaabi doono oo maamulku markaa la cadaymaha lagu qanco inuu ka jawaabo ay tahay iyo wax maxkamad loo celin doono oo muxuu ahaa garsoorka loo kala gudbin karo marka arrintaasi waa qoran tahay waana qodobada sugahaya dhaqangelinta midda kale waxa weeye qodobka kale oo ah dadka horta bini aadanku meel kuma wada dhammaado bini aadanku meel kuma wada dhammaado annaga dad badan baanu ahayn dibad iyo daakilba jooga hal meel ma imaan karaan mar walba dadka waa hadday koox yihiin iyo hadday ka badan yihiinba waa inay waxa ugu horeeya oo lagu aqoonsado dadkaas inay wada socdaan oo hal ujeeda leeyihiin waa inay ismeteli karaan haddaysan ismeteli karin dad wada socdo isku ujeedaana maaha marka annagu dadkaan waxaan masalaynay dad tiro badan midaan ah uga muxuu ahaa muxuu ahaa suldaanka arrintaanu laga hadlahayay horta arrin siyaasadeed bay ahayd oo arrin dhaqan ma ahayn suldaankuna magaalada markaan ismaayo ma joogin marka dadkii waxa weeye annagu ciidamada iyo dadkan dibadda joogana waxa weeye dadku garabyada muxuu ahaa isku ujeedaan ahayn diidmadan wada qabnay ayaga ruuxooda dagaal baa meesha looga saaray marka arrintan waa arrin guud oo loo soo qaaday dadkii muxuu ahaa arrintaas aanu isla wadnay oo oo beel beel ahaan isla wadnay waa arrin haddana fariin aan usoo qaadnay guulkeeda saaxiibada iyada kale oo tabashada qabay ilaa annagu dad badan baanu muxuu ahaa tabashada isla qabnay dadkaas ruuxooda waxaanu ismarin waagii dhacay baanu ka saarnay arrintii awal buundada labadeeda gees baan kala istaagnay oo muddo dheer baa arrinta la isfiirsanay marka waxaa weeye arrintaas annagu waxaan u aragnaa tilaabo la qaaday hadee ciddii dhihi karta muxuu ahaa dadkao dhan meelaha lagu soo dhameeyana waa waa waa su-aal kala wey waa mahadsantaha waa tahay aad baad umahadsantahay doctor cabdishire qofka ugu dambeeya ee barnaamijka ee noo soo xiri doona ayaa khadka haatan soo galay magacaaga halka aad joogto iyo haddii su-aal ama tala bixin aad u heysid doctor cabdishire oo ka mid ahaa saxiixayaashii heshiiskii dhowaan ka dhacay magaalada kismaayo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacayga waa afrax cabdullaahi ibraahim waxaan ku dhashay aan kasoo jeedaa magaalada kismaayo marka waxaan aad u taageersanaya heshiiskii ka dhacay magaalada kismaayo doctor cabdishirena waan ku hambalyanaya heshiiska ay qaateen maxaa yeelay dadka muddo badan ayay dhibaato kusoo jireen muddo badan ayay dagaalo iyo qax kusoo jireen marka wax kasta oo dadkaasi nabad iyo barwaaqo u horseedayo waa taageersannahay waana soo dhawaynayaa waana ku faraxsanahay marka insha allah waxaan leeyahay dadaalka hala wado heshiiskan hala xoojiyo yayna noqonin wax waraaqun lagu saxahay yayna dagaalo damban dhulka ka dhicin marka insha allah hore ha loo socdo horumar iyo wanaagna insha allah ha lagu dadaalo aad baad u mahadsan tahay dhegeystahaasi minneapolis ayuu naga soo wacay ee dalkani maraykanka haddii ugu dambeyntii aan barnaamijka bal su-aal kusoo xiro dadka qaarkood sida dhegeystayaal badani ay su-aal ku weydiinayeen doctor cabdi shire waxaa jira in dadku qaar ay ka biyadiidsan yihiin in garab ugu muhiimsan heshiiskan ama xiisadii kismaayo ee bannaanka ka yihiin weli magaalada sidoo kalena ay heshiiskaasi saxiixiisa goobjoog ka ahayn aad ku kala aragti duwantiin guuxa hoose wararka ay sheegayaan sida barahiiraal oo kale marka ugu dambeyntii hadda adinka dhexdiina xataa sidee baad isaga dhaadhicinaysaan heshiiskan aad qaadateen inuu miradhal noqdo oo uu hirgalo horta wax garab la yidhaahdaa ma jiraan ciddii ereygaas isticmaalaysana waxaa weeye waxaa waxaa ka habboon in ay dhinaca kaloo wanaagsan ka eegto ciidanka sabca sharaaf jooga iyo bare iyo annaga iyo wax garab oon kala nahay ma jiraan hal baan nahay hal baan ahayn hal baan nahay ciddii de hadhow wax kale la imaanaysa waa wax kale waxaa la bini aadamku waa la- waa dad badan baa heshiis inta gala ama ama si u diida ama si uga baxa waayo Marka horta dhinaciina garab naga maqnaa ma jirin annagu heshiiskan waxaanu u galnay annaga oo u tanaasulayna danta ummadda soomaaliyeed horumarka dadka gobolada juba annaga oo u tanaasulayna eh, dadka eh, dowladnimadeena qarannimadeena soomaaliyeed oo maanta halis ku sugan haddii annagu aanu gudi aanu gudaha annaga ku mashquulana halis bay ku sugan tahay dalka soomaaliya arrin qoys loogu danaynayo keligii maahan arrin qoys lagu dhibaatee waa arrin aanu isleenahay haddii soomaalidu aysan si dhaksa leh khilaafka gudaheeda u hilmaamin in qarannimada soomaaliya iyo dowladnimadeedu ay dili doonto si dhaksa leh ay dili doonto arrintaas baa Waad.
aan- aan ku qanacsanahay aniga iyo ragganaga ku qanacsanahay aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa doctor cabdi shire warsame oo ka mida siyaasiyiinta gobolada jubbooyinka gaar ahaana hogaaminayay dhinacii dhowaantan magaalada kismaayo heshiiska kula saxiixday maamulka jubbaland barnaamijkeena barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ayuuna marti noogu ahaa doctor cabdi shire warsame oo isagu ka mida heshiiskii dhowaantan ka dhacay magaalada kismaayo saxiixayaashoodii intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
waa tahay sahra cabdi axmed ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hiddaha iyo dhaqanka axmed faarax cali daaja waa kan
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal dhulka soomaalida oo adduunkii hore lagu magacaabi jiray dhulka punt haatanse soomaaliya loo yaqaanay wuxuu ku yaalaa kobta geeska loogu yeero oo dhaca elifka ugu dambeeya afrika waqooyigeeda bari xagga barigu waa dhul hooseeya oo kulayl badan waqooyiguna waa banan iyo buuro aan waxbeerista ku fiicnayn inkastoo ay ka jiraan dhanka biyaha iyo daaqa meelo ku yara roon kuwaas oo ku teedsan biyomareennada aalaaba qalalan ee togoga lagu magacaabo wuxuu dalku leeyahay laba webi oo jubba iyo shabeelle lagu kala magacaabo kuwaasoo dhex qulqula gobollada koonfur galbeed oo ah dalka oo idil meelaha ugu dhiraysan ee kaymaha ballaari ay weli ku dambeeyaan dhinaca xeebaha waqooyiga waxaa ku yaal buulalay silsilad ah oo golis loo yaqaan taas oo taxan laga soo bilaabo raas casayr iyo meesha ay baduhu isaga darmaan ilaa dhulsaraadka amxaarada sida la ogyahayna buulalaydaas halka ugu dheeri waa buurta surrada cad lagu magacaabo oo jooggeeda lagu sheegay ku dhowaad siddeed kun oo cagood magaalada berbere ayay dhanka bari kaga beegan tahay qiyaastiina boqol iyo konton kilomitir ayay u jirtaa dalka intiisa badan cimiladiisu waa midda kulul ee lagu yaqaan agagaarka degaanada dhulbaraha ku yaal guud ahaanna heerkulkiisu wuxuu u dhexeeyaa siddeetan ilaa boqol iyo toban darajo oo ah qiyaasta fahrenheit afar nur ama afar xilli ayay soomaalida sanadu ugu qaybsan tahay waa gu waa xagaa waa dayro waa diraac guga iyo dayrta oo keliya ayuunbaa cirka laga sugaa roobabka ugu waxtarka roon ee geyiga ka da'a inkastoo ay yihiin kuwo aan sidaa usii badnayn sidaa darteedna aan isku hallays lahaynoo waaye la helo waayo kalena baaqsada taasina waa sababta ay biyuhu dalka ugu yar yihiin ee daaquna uu gabaabsiga ugu yahay waa isla sababta ay abaaruhu ugu soo noqnoqdaan ee kolkii waan la joogaba ay xoolaha iyo dadku u baaba'aan taariikhda soomaalida waxaa weli lagu xusuusan yahay magacyadii loo bixiyey abaaro bacan oo xilliyo kala duwan dalka soo maray sida haariya xaaraama cuna hawaara gaadaweyn harga cuna mugweyn dabadheer baastaaley iyo kuwo kale oo dhaaxba tirada dadweynaha aad u kala dhantaali jiray xagga sayniska iyo culumta degaanka markii laga eego waxaa jira sababo la yaqaan oo dartood ay abaaruhu ku dhacaan kuwaasoo xaalufka dhulku uu ugu wen yahay hase ahaatee ummadaha diinta islaamka rumaysan oo ay soomaalidu ka mid ka tahay waxay qabaan inay jirto sabab kale oo kuwaa ka weyn darteedna ay abaartu ku timaado waxay qabaan inay ka mid tahay hababka uu eebbaweyne aadanaha u ciqaabo siyaalaha uu u abaal mariyo markii ay ka leexdaan waddadii uu u jeexay ee waxyaabihii uu faray ay fartoomi waayaan kuwii uu ka reebayna ay ka reebtoomi waayaan sida qur-aanka meelo dhowra kaga xusanna cidka oo dhibcihiisa lagu celiyaa waa ciqaab eebbe dhulka oo caws iyo midho dhali waayaa waa ciqaab eebbe xoolaha iyo dadka oo gaasirmaana waa ciqaab eebbe abaartuna waa intaas uune meel kale ha ka doonin haddaba soomaalida oo muslim wada sheegataa kolkay abaari ku dhacdo maxay samayn jireen way isu soo bixi jireenoo wadajir bay u allabaryi jireen yar iyo weyn culimo iyo caamo rag iyo dumar bandiiran bay isugu iman jireen daanku qalinlaha hamigiisu dugsi qur-aanka ku xiran yahay ayay goobta soo taagi jireen oo isagaan weli dembi loo qorine intay looxa madaxa u saaraanoo qorraxda joojiyaan ayay ka codsan jireen roob khayr leh dadka iyo duunyadaba inuu eebbaweyne u weydiiyo isla goobtaas ayaa salaada roob doonta loo yaqaan lagu tukan jiray halkaas baana inta la ducaysto lagu kala dareeri jiray iyada oo deeqda eebbe aad loogu rajo weyn yahay ardada qur-aanka iyo wadaadada ka sokow gabyaaga ayay maalintaas oo kale weydiisan jireen isaguna inuu eebbo baryo hibada gaar ahaanta loo siiyey ee maansada ahna uu ku baryo bulsho ahaan waxaa ka dhacdhacsanayd rabbi agtiis in gabyaagu uu weji ku leeyahay oo sida habaarkiisa loo aqbalo ay u dhowdahay in ducadiisana la aqbalo sidaas baa waxaa ku abuurantay haba tiro yaraatee maanse roobdoonta ku saabsan taasoo qaybo ka mid ah barnaamijkan iyo qaar xidi doonaba aan ku soo qaadi doono aan u horraysiiyo cali xuseen xirsi oo ku caanbaxay maansooyinkiisii gobonnimo doonka u badnaa uuna tirin jiray xilliyadii madax bannaanida dalka halganka loogu jiray haddaba goor aan ku wado inay ku beegan tahay horraantii kun iyo sagaal boqol iyo lixdanadii saban ay abaar darani dhulka wada saabatay ayaa cali la weydiistay gabay roobdoona inuu eebba ku baryo isna wuu yeelay inkastoo sidii ay rabeen aanu arrinta u abbaarin waxay filayeen intuu gacmaha kor u taago inuu eebba dhab ugu baryo iyaguna ay aamiinta ku kaalmeeyaan ha yeeshee iyagii dhibbanaa ayuuba eed iyo canaan ku asqaysiiyey wuxuu u sheegay abaarta lagu salladay inay eebba ka mutaysteen ee aanu ka gardarayn tixay dulucdeedu sidaa tahay ayuu tiriyey taasoo uu ku bilaabay su-aal hordhac ah oo ahayd dadow haddaan idiin sheego abaaraha sababta keentay kulayl awgiis sababta dhulkii loo joogi kari la'yahay gofo roobaad sababta cidkii looga waayey sababta ay xoolihii u le'deen sababta gaajada iyo aradku ay ummadda sad ugu noqdeen ee dhirtii ay u engegtay bananka iyo bannaanada sababta ay ugaartii ugu wada baktiday wixii ay intaasiba inoogu dhaceen haddii aan idiin sheego ilaahay ma loo noqonayaayoo ma lagu waantoobayaa su-aashaasna wuxuu ku yidhi nimanyow abaaraha dhiciyo beliya aafaadka dabka ololi uumiga ka karay aradka guudkiisa raxmaddii ilaahay waxay noogu iman weyday ee ariya geelii marshay ee ebarka noo saaray aradka iyo gaajada waxay nagu alhuumeeyey geeduhu waxay u engegeen ubaxna loo waayay ee ay ugaadhu u baktiday ayada miranaysay eelkaa wixii dhigay haddaan idin ogeysiiyo ilaahay ma loo noqonayaa axadki weeyaane jawaabtii cali uu dadweynihii ka helay waxay ahayd haayo eebba waanu u noqon waanadaadana waxbaanu ku qaadane barcalow noo sheeg waxa aanu galabsannay oo eebba uu roobkiisii nooga daystay dabadeedna wuxuu u kala dhigdhigay waxyaalaha ay eersadeen sida sheegashada islaamnimo iyo ku dhaqan la-aantiisa iscollaysiga iyo isgardaraysigooda nacaybka ay uurka isugu hayaan kala dhaca xoolaha iyo ammaano cunkooda wuxuu yidhi haddii ay islaamnima jirto oo la ijtihaadayo ashahaadda iyo toobaddii lama ilaaweyne ilaahay ma loo noqonayaa axadkii weeyaan goortay ilma adeeradii uurka ka colowday igaar weliba kii xigay markuu dhacay adduunkiisa goortii ammaanada la cunay ehelku kuu dhiibtay in karaadi goortay timi ee aamin la iswaayey afka buuxi mooye markay aayar socon weyday inay samadu naga oodantaa waa abaalmarina ilaahay ma loo noqonayaa axadkii weeyaan alalaasku goortuu ka karay or iyo duulaanku nimaan ayra kaa dhicin markii udubka loo saaray oofaha markay kala heleen kaalka la afeeyey goortay asayda u xireen ooliduu mehershay maatadu markay ooyayeen loo arxami waaye markii aabbayaa lagu dilay ee gaban agoomoobay inay samadu naga oodantaa waa abaalmarine ilaahay ma loo noqonayaa axadki weeyaane sababaha samada looga ooday isaga oo weli dadkii ku baraarujinaya ayuu kuwii hore ugu daray qaar hor leh sida barashadii diinta oo afafka shisheeye laga doortay dhaarta beenta ah ee laga xabsiinayo xalaashii iyo xaaraantii oo la kala sooci waayey salaadii oo laga tegay iyo ugu dambaynta shaydaan oo loo hoggaansamay wuxuu yidhi axdinimaad ahaydeen markuu oofin kari waayey aayadaha diintaa markii iida laga doortay isimkii ilaahay markii la istixayn waayey akalkaad cunayseen markii loo abtirin waayey inay samadu naga oodantaa waa abaalmarine ilaahay ma loo noqonayaa axadki weeyaane aakhiro ilowdiyo jannada aqalladeediiye addimaadda goortuu wadaad idin ogeysiiyo aadaanka oo yeeray baad orod ku dhaaftaane eygii hadduu idin duwaday aadanba habowshay oo uu ibliis idinku muday shalay iraabkiisa inay samadu naga oodantaa waa abaalmarina ilaahay ma loo noqonayaa axadki weeyaane dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo barnaamij suugaaneed kale oo kan oo kale ah hadduu eebaydmo
waa tahay axmed faarax cali idaajaaya inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaanaad kala socoteen haatanna gabagabadii idaacaddan kusii siqaynaa bal haddii aan idin xasuusiyo wararkeennii ugu waaweynaa idaacadda dalka jamhuuriyadda jabuuti mucaaradka dalka jabuuti ayaa ku gacan sayray natiijadii doorashadii madaxtinimada ee jimcihii ka dhacday dalkaasi ee uu ku guulaystay madaxweyne ismaaciil cumar gele saddex ka mid a musharaxiintii ka qayb galay doorashadaasi ayaa iyagu sheegay in natiijadu ahayd mid been abuur ah oo aanay aqabali karin dhinaca kalena guddiga doorashada jabuuti ayaa iyagu beeniyey eedaha ka imanaya mucaaradka ee sheegaya in doorashada lagu shubtay guddoomiyaha guddigaasi cabdi ismaaciil xirse ayaa v o u sheegay in doorashadu u dhacday si waafaqsan sharciyada jabuuti iyo kan caalamiga ah wararka ka imanaya dhinaca dalka kenya iyo soomaaliya xadka u dhexeeya ayaa waxay sheegayaan in dabley ka tirsan kooxda al-shabaab ay xalay weerar ku qaadeen saldhig bilayska ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka diif oo ka tirsan wajeer oo u dhow xadka soomaaliya iyo kenya halkaas oo ay ku gubeen saddex guri oo midkoodu yahay hotel gobjoogayaal halkaasi ku sugan ayaa v o a u sheegeen in ay jiraan baabuur nooca tiknikadu saaran yihiin oo al-shabaab ay halkaasi kasoo kaxaysteen wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ay ku sheegtay in saaka saddexdii aroornimo maray ahayd kooxo ay shabaaba soo weerareen balse bilaysku ay iska caabiyeen guud ahaan idaacaddeenii fiidnimo waa naga intaas intaan dib u kulmi doonno berri aroortii saacaddu markay tahay lixda iyo barhka waa dhammaan bahda v o a oo idinleh sidaas iyo nabad gelyo